haatanna haddii aan dib ugu noqonno warbixinada iyo warasiyadii la xiriiray shirka ka soconaya magaalada ankara ee dalka turkiga haatanna wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaayo waxa uuna waraysigan ugu horreyntii weydiiyey waxa lagu heshiiyey heshiis ka ansixinin xurkiisa waxa inaanu halka nimid wuxuu ahaa in muxuu ahaay laga wada shaqeeyo sidii labada dal dantoodii maslaxadooda looga wada shaqeyn lahaa ayuu ahaa dabcan heshiiskiina wuxuu xooga saarayay dhinaca wax wada qabsiga gaar ahaan mucaawanooyinka dibadda arrimaha arrimaha amnigo in laga wada shaqeeyo marka madaxweyne dad arrimaha yaro faahfaahisid sidee baa talow looga wada shaqeynaya arrimaha waxaa looga warshaqeynayaa sidii awalba looga warshaqeyn jiray waxaa looga warshaqeynayaa in wixii danaha maslaxadda ee ku wada jira muxuuha mantaqada sida burcad bareeda sida wixii dhibaato waxyeelaya ee keenaya in lala wada dagaalamo oo meel looga soo wada jeesto waxaa muxuu ahay in wadahadalada had goor lasii wado in muxuu ahay aan aan wax dhibaato ku keena rijinka aan muxuu ahay laiska ilaasho dabcan waa wadahadaladii saddexaad bay noqonayaan markii hore london dubai kan waa kii saddexaad dabcan mid kalena waxaa loo balansanaya sagaashan casho kadib in sagaashan casho gudahooda in lagu qabto istanbul faa'iido intee leeg bay u keenayaan somalilandna in badan waxay doonaysaa aqoonsi marka haddii wadahadaladana weli arrimaha laga wada hadlin faa'iidada somaliland ugu jirta maxay tahay faa'iidada somaliland ugu jirta waxaa weeye dunidii iyo caalamkii ayaa dee muxuu ahay somaliland mowqifkeeda ogaanaya mar walba ay fursad u helaysaa inuu u sheegto caalamka una cadayso mowqifkay ka taagan tahay oo aan hayn mowqif isbedelaya oo ay mid walba ku dagaalamayso oo cadaynayso inay diyaar u tahay kuna adag tahay inay madax banaanida hesho balse ay diyaar u tahay wax wada qabsi iyo wixii mantaqada maslaxad u ah iyo labada dalba maslaxad u ah in meel looga soo wada jeesto sida barhcad bareeda sida wixii nabadgelyada waxyeelaya iyo iyo wixii lamid ah madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaan